أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو على سفر حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله سبحانه وتعالى wuxuu leeyahay walaa ta'kuluu ha cuninina amwaalakum xoolihiina oo beynakum adinka dhexdiina ahaa bilbaadili baadil iyo xaq darro ha ku cuninina watudlu ay walaa tudlu hana u dhiibinina biha amwaashi amwaalkiina xoolihiina qaar ka mida ilal xukaami dadka xaakimiinta laalushaan ha u dhiibinina lita'kuluu inaad cuntaan fariiqan qeyb oo min amwaali nnaas dadka xoolihiisa ka mida bilithmi dembi iyo qalad aada ku cuntaan walxaal antum adinkuna taclamuuna aada ogtihiin aayadaha marka ilaahay subxaana wa tacaala kasoo kasoo hadleen aayaad axkaamtii qisaasta iyo wasiyada iyo haddana maaragtay siyaamka ayuu alla subxaana wa tacaala aayadahan waxna ugu baraarujinayaa in dadka walaalaha xoolihiisa oo muslimiinta ah inaan si baatil oo xaq darra aan lagu cunin marka waxaa laga cabiray walaa ta'kulu amwaalakum alla sababta walaalkaa xoolihiisa waa wala xoolahaagii oo kale wey haddaad marka walaalkaa xoolihiisa adiga aada baatil ku cuntid oo adoo xoolahaagii si xun u cunay wa midda kale marka adiga walaalkaa xoolihiisa aada cuntid adigana jasaha ood baatil iyo si xaq darra aada ku cuntid adigana jasahaagu wuxuu noqonayaa in xoolahaagii baatil iyo xaqdarro in lagu cuno ayuu jaziye uu noqonaya aljaza-u min jinsi alcamal marka dee nin walbaa ninkii kalau dhacaya ama maaragtay uu maquuninaya ama khiyaano ama qishi ama maanta ma arkaysaa laaluush inta xaakimka loo geeya markaa iyo shahaadatu zuur oo markaa beenbeen uu kugu xakumo wey marka sababtoo qofka maalkiis waa muxtaram wey qofka mu'minka nafsadiisa waa muxtaram gardaro laguma dili karo diintiisuna waa muxtaram wey diinta in laga baadiyeyo lama ogolo riddada iyo bidcada iyo maarata waxyaalaha diinta dhaawacaya lama ogolo xoolihiisana marka waa muxtaram wey xoolihiisa marka in xaqdarro iyo dhac lagu cuno xaqdarro nooc kastay tahay lama ogolo cirdigiisa iyo sharaftiisana waa muxtaramo in lagu tacadiyo la caayo oo zaani lagu sheego ama gaalaata ama mubtadic la yiraahdo bidiinu xuja ayadana marka ma banaano marka mawduucaasuu ka hadlaya ilaahay marka wuxuu leeya walaa ta'kuluu ha cunina amwaalakum xoolihiin beynakum idinka dhexdiinaha bilbaadili si xaq darraha ku cuninina wa tudluu walaa tudluu xoolihiinana ha uu raaricinina ha siinina biha xoolihii ilalxukaami dadka madaxda ha siinoo rishwaan ha siinina maxaad u siinaysaan lita'kuluu inaad cuntaan oo fariiqan koox oo min amwaalinaaska xoolihiisa ka mid bilidmi gardarro aada ku cuntaan oo inay idiin xukmeen ama idiin soo dhacaan walxaal antum adinkuna aada taclamuuna aada ogtihiin aayaddan qof kasta oo muslim waxay ka xarimaysaa qofka walaalka xoolihiisa inuu inuu gardarro uu ku cuno ama ha dhaco ama khiyaanaha ku qaato ama intuu dacwo beena uu ku oogo markhaati beena ama xaakimka uu laaluushu intuu siiyo oo yidhaahdo xoolahaas marka iiga xukun xoolaha marka beenta inta laaluush aada siisid ood nin xoolo obliya aada ku qabsatid oo xaakimka markhaati beenaale iyo laaluush intaas haddii lagu xukumo xukumkaas xaakimka uu kuu xukumo uu yihi xoolahaas adigaa leh adiga cindallaahi xalaal kugama aha waa xaaraamka dee ogtahay inaada waxaas aada lahayd marka waa qaacido caan waxaa la yihahdaa xukmu lxaakimi laa yuxalilu lxaraam qaaligu haddii uu xoolo uu kuu xukumo aada ogtahay xoolahaas inaadan maaragtay adigu aada lahayn oo maaratay aada gardarro iyo baatil aada ku cunayso xukumkaas kuuma xalilahay sidoo kale naag aada qabin ama aada ogtahay inaad furto haddaad ku dacweysay oo lagu xukmiyo naagtaasi xaalaal kuuma aha sidaas oo kale wey nabigaana taas sheego wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innakum takhtasimuuna ilaya dad yahu aniga waad iisoo garamaysaa ma garti wuxuu leey alaa inamaa ana basharun milukum riwaayad kale anigu bini aadam idin lamidaan ahay wa inamaa ya'tiini alkhasmu kuwa doodaya ah imaanaya ma garati walacalla falacalla bacdukum waxaana dhici karta qaarkiin an yakuuna inuu ahaado alxana macnaa kii oo ka aftahansan falacalla markaas waxaa dhici karta bacdukum qaarkiis an yakuuna inuu yahay alxana kii ka aftahansanoo bixujatihi min bacdin qaar kale qaar kale ka aftahansan soo maha ee markaa qofkii uu sida daahirka oo ka gor helo markaasuu nabigu wuxuu yihi faman qadaytu lahu bixaqi muslimin qof muslima xaqiisa qof aan u xugmiyo oo intaan garta daahirka inta fiiriyo markhaatiga iyo waxyaalahaas aan u xugmiyo waxana uusan asagu lahayn fa inamaa hiya qidcatu min annaar waa qeyb naarahu aan u gooyey falyaxmilhaa ama ha qaato oo liyadarhaa ha ka tago marka masalada waa masalo jumhuurta ay qabto axnaafta waxay yidhaahdaan masalo aada culimmadu ugu ceebeeyaano wuxuu leeyahy abu xaniifa hadduu qof naag uusa qabin uu ku dacwoodo oo markhaati beenala u keeno qaaligo uu xukumo naagtaas way ku xurmaysaao maaratay inuu qabay xalaal u noqonaysa hadalkaasna waa hadal baatil oo xadiidkii aayaddaba maanta ma arkaysa kasoo horjeeda wey marka dad badan waxay u malaynayaan ninkii midkii inta la dhaariye la yiri hashaan kitaabkan ku dhaar war hasha ma kitaabkan afgeliskaha way tegaysaa buyi xataa ma oga kitaabka xataa haddii uusan marinin hasha inaysan marna xalaal u noqonaynin maadaama shayga uu xeeraan ka yahay oo qaaligu uu xukmiyo ilaahay uu ka og yahay qaaligu asaga ajarkiisu leyahy hadduusan risho wax ku xukumin oo asaga ay sida ka noqoto laakiin hadduu rishay wax ku xakumo asaga iyo midka xaaraanta cunay labaduba marka waa ay dambaabayaan nacam marka culammada dhan baa saasay yidhaahdeen sida qataadi uu yidhaahdo aayadda iyo xadiidka waxay ku tusinayaan qofka maaragtay xaakimka ama qaaliga waxa uu xukmiyo markii lagu garabo haddii shaygaasi asal ahaan qofka loo xukmiyo uusan lahayn uusan xaq ku lahayn inuusan xalaal u noqonayn oo xoolo xaaraan uu cunayo baatila inuu yahay walaa taakuluuha cunina amwaalakum xoolihiina beynakum dhexdiina bilbaatili gardaraha ku cuninina marka wax alla wixii xoolaha baatil lagu cuno dhac iyo sariqo iyo khiyaano iyo maaragtay beec aan xaaraam ahayn iyo ribo kullu ayi wejhi oo wejiyaalka aan ilaahay oona sharciyeyninoo xaaraamta xoolaha lagu cuno ayaa soo gelay wa tudluu walaa tudluu hana u maaragtay dhiibinina biha amwaasha ila alxukaami qaaliyaalka iyo madaxda iyo mooryaan aada ii soo dhac tirahdid oo kaleba haddaan inta mooryaanta rashoosooda reebel baabuur iiga soo dhac nimanka inta garaashada u furta hadhow mooryaanta heshiis la-ah ee gaariga uga soo dhacay meel walba looga keenaya hadhow iyagana beedsa beedsa u kala furaya ama lacag ku xirayo kulli waxaasoo dhan waa isku mid waan nacam litaakuluu inaad cuntaan fariiqan koox oo min amwaali nnaasi xoolaha dad ka mida bilitmi gardarro aada ku cuntaan walxaal antum taclamuuna idinkoo og haddana ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala yas-aluunaka nabi maxamedow waxay ku weydiinayaan can ilahillati bilahay ku weydiinayaan oo maxay kaa weydiinayaan maxay leeyihiin bishu markay dhalato maxay u yartahay maxay usoo kobacdaa gadaal markay maarata dhammaararta maxay u yar tahay maxaa loogu talagaloo xikmada ku jirta waa maxay sida qoraxda u ahaan weyse qul waxaad tidhahdaa hiya bisha mawaaqiitu linnaasi dadkay waqti u tahay oo macnaha waxay ku kala garanayaan ayaamaha iyo maaragtay sanooyinka iyo bilaha iyo gabdhaha ciddooyinkooda goormo u dhammaanaya iyo deyn haddii la isku lahaa ajal iyo madal la isku lahaa goortuu deynkii oo waajibayay iyo waqti haddii la ballamo waagi hore telefoonna ma jiri jirin waxaa la leeyahay bisha sidataal ama bisha shawaal ama bisha soonqaad meesha afar iyo tobankeeda meesha iyo meesha aan sugu nimaano ilaa telefoon ma jiro soo maaha xoolahan goormaad i siina waxaan ku siinayaa matalan bisha muxaram kowgeedaan ku siinayaa maalintii bisha markii la joogo xoolihii waa inuu keeno gabdhaha ciddooyinkooda waxay iyadana ay ku dhammaaneen bilahaasaa lagu kala yaqaana marka waa mawaaqiid iyo walxaji xajkeena mawaaqiidta lagu kala garanaya bilaha la xajinaya iyo bilaha kale waa lagu kala garanaya iyo sidoo kale soonka goortou dhalanayo iyo goortou maarata dhammaanayo marka faa-iidadeedu waa saas wey macnaha iyagu waxay sugayeen laga yaabo in loola jeedo saynis ahaan maxay u yaraataa maxay u weynaataa maxay saa u noqotaa laakiin taas qof walbaba kama faa-iideysan karo dad khaas oo hadda cilmigan falaga ama wax ka yaqaano ama astronomiga yaqaana bisa wax ka faa-iideysan karo qur-aankana waxaa loogu talagalay qof walba brofesoorka jaamacadda dhiga iyo kan riyihiisa la raacday inuu si u fahmaanoo hidaayo ay yihiin waana kitaabka keliya ee qof walbaba maaragtay mustawihiisa uu wax ka fahmi karo ma garanta nin walba ninku intuu ka cilmi badanya waa kasii fahmi ogyahay laakiin gabadha ariga la jirta iyo brofesoorka isku sii u fahmaya waa waxay fahmayaan marka bishaan saasaa loogu talagalay sababtoo ah sanooyinkan oo shamsiga ah dadka reer magaalka oo xadaarada loo wax xisaabto oo qortaa ku xisaabtamo laakiin dadka reer baadiyaha iyo dadka aan xadaaraadka aan lahayn arrintaas marka waxay ka yaqaaniin lama arko qur-aankana waxaa weeye nin waxaa jiraba bishara shamsiya iyo juulaa iyo juun iyo midna aan aqoonin bishaa cirka ka dhalatay iyo markay dhammaanayso unbuu kala yaqaana axkaamta sharciguna waa ku dareersanaysa marka alle subxaana wa tacaala sharciga wuxuu ku dareerinayaa wax mafhuumaho dadka dhan ay wahfahmayaan laakiin wax dad gooni oo calaasis mucayana ay leeyihiin waxba laguma dhiso marka nacam tanaana ka xigmad badan yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ilahlati ahiladii ku weydiinayaan bilaha markay u dhashaan iyo maxay haddana iyadoo yar u dhalataa maxay usoo xoogeysataa haddana markay shan iyo toban iyo kabacdi gaarta usii yaraataa ilaa ay maaragtay ayba soo bixi weyso marka qul hiya waxaa tiradaa mawaaqiitu linnaas dadkay waqti u tahay bilaha iyo sanooyinka iyo deymanka iyo waktigii lagu ballamay mawaaciidda in lagu garto gabdhaha ciddooyinkooda tii la furay ama tii laga dhintay bilaha loo qabtay inay maaragtay ay dhammaato ilaa gabdhaha qaarna bilay ku tirsadaan soo maa haweenta la furoo kale haweenta laga dhintoo kale afar bilood iyo toban habeen marka juun juulaay ma tirsanayso bisha muslimka ay tirsanaysaa bisha dhalanaysa ay tirsanaysaa soo maa muddooyinka lagu ballamay soonkii xajkii waxaasoo dhan bilahaasi ku tacalluqaan sidaa darteed nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam jacala allahu alahillata mawaaqiita linnaas bilaha dhalanaya ilaahay wuxuu ka dhigay waqti ay dadku ay maaratay ay ku aqoonsadaan waqtiga fasuumuu liru'yatihi bisha aragtideeda ku sooma wa afdiruu liru'yatihi ku sooma afar aragtideeda oo bisha soonna waxaa la soomaa markii la arko bisha soonfurna waxaa la afuraa markii bisha la arko fa in qumma calaykum habinkiisa daraad haddaa bishii arki weynaysaan fa cuduu halaatiin yowman soddon ka soo qaado hadday shacbaan tahana haddii habeenkii soddonaad la arki waayo soddonka shacbaana la kamilaya oo berri lama soomayo hadday soonqaad tahana habeenka sagaal ay soddonka ay tahay haddii la arki waayo oo shawaal la arki waayo ramadaankiyaa la kamilayaa marka markaa de xisaab iyo sida waddamada qaarkood laga sheegayo turkiya iyo libiya xisaaban ku soomayna waxaas wax jira ma soo maa xisaab lagu sooma wax jiro maa nabig waxau dhahay suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi bisha aragtideedana ku sooma aragtideedana maaragtay ku afura nacam markaas haddana alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala walaysa albiru baarinimo ma ahaanin bian ta-atuu inaad u timaadaan albuyuuta guryaha min duhuurihaa gadaalgadaal inaad kasoo gashaan iyo dariishadaha walaakina albira baarinimadu waxaa weeye man itaqaa qofka ilaahay ka baqa oo xaaraantiina ka hara awaamirta alla subxaanahu wa tacaalaana maanta ma arkaysa qofkii fartooma kaas ayaa baari ah ee wattaqullaha ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala lacallakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad maaragtay liibaantaan aayaddan sabab nusuulkeedu wuxuu ahaa ansaarta iyo waxay samayn jireen iyo qabaa'ilka aan qoreyshi aan ahayn markay xajka xirmadaan ama ay ka yimaadaan xajka ama haddayba xirmadaan oy rabaan guriga inuu soo galo iridda kama soo gelaya darishadou ka soo gelaya gadaalou ka soo gelaya ayagoo dhahaya xajkay maaragtay wuxuu dhibaysaa laakiin qoreysh iyadii waa iskala weyne soo maa saas markii ay dhacday nin ansaariyahoo xarman ayaa nabiga calay saasay caado u aheeday sharcigiina wax bedela lama arkin oo nabiga waxuu arka calayhi salaa slam gurigiisa iridda kasoo gelaya markuu xirmado hasna iriddiisou kasoo galay sidii nabigu sameeyey ayuu sameeyey markaasuu maxaa kugu dhacay markaasuu yidhi aniga hadda saa samaysan samaynaya sad aniga qurayshaan ah ee diini diinu ka hor aniga diinta nabi maxamedo diinta haysa anigana diin u ah aayadda marka fahamkiisiiya marka taageerto waxaa la yidhi guryaha in gadaa laga soo galo ma ahan baarnimo ma ahane baarnimadu waa taqwada alle oo camalka jaahiligaa la joojiyey sheekha sacdi markuu aayaddan fasiraya wuxuu yidhi aayaddan waxay caam ku tahay arrimahoo dhan wejkeeda wanaagsan in looga yimaado ee dabamaryada iyo maaragtay khiyaanada iyo qishiga iyo faataa dhugta waxaasoo dhan wax jira ma aha haddaad beecsaro haddaad mucaamaloonayso dadka haddaad la dhaqmayso inaad shayga wejigiisa iyo tooska aa ku timaado laakiin khiyaanada iyo luuqluuqa iyo dabamaryada iyo maarag waxaas aa mamnuuc wa sharciga wixii saxahoo diinta ku tusinayso u jidiyey inaad ku caabudid aadan bidco iyo wax luuqluuqaho meelaha laga keena aadan ku waxayn mucaamalaadka sida tooskaahoo sharciga u timaatay hadhow xiilooyin iyo ma garat sidoo kale guurka maxlal iyo qudbasiro iyo wax jino wada wada bakti ah soo maa inaadan ugu imaan sida guurka la yaqaano gabadha weligooda laga doono nikaaxa la iclaamiyo oo sharafta asalba marka wuxuu leeyahay aayaddu marka waa caam wax kastoo luuqluuq iyo dabamaryo iyo maaragtay meelo xun looga yimaado sharcigu ma yaqaano sharcigu wuxuu yaqaanaa wejka cadoo toos walidaalika waa arkaysaa dadka sharciga sida tooska ugu dhaqmoo dabamaryada aqoonin diintooda iyo dhaqankooda ilaah waa u barakeeya dadka khiyaanada ama tijaarada khiyaana kasoo gala ama guurka khiyaanada kasoo gala ama mucaamalaadka khiyaano kasoo gala ama cibaadaadka maaragtay wax baas iyo isku qasqaso oo bidco iyo waxaan ilaahay darti loola jeedin iyo alungeys iyo balaayo isku qabto arrimaa un hadiyo gooraale dabamaryo un uga yimaado diintooda iyo dhaqankooda marka barakeeya ma yeelo marka runtii waa faham aada u fiican qofka inuu maaragtay qof daaragtii uu yahay toos u socdo oo waxa khayrka maaragta toos uga yimaado ilaahay marka wuxuu leeya subxaana wa tacaala walaysa albiru baarinimo ma ahaanin bian ta-tuu inaad u timaadaan albuyuuta guryaha min min duhuuriha duudka inaad uga timaadaan marka waa caam waaye arrin kastoo dhanba inaad dabamaryo iyo luuqluuq aad uga timaada maahane shay walba maaragtay hore uga imaado ma garati walaakina walaakina albira baarinimadu man itaqaa qofkii ilaahay ka baqa waaye wa-tu lbuyuuta guryaha uga imaada min abwaabiha irdahooda xataa carabtu mathalay ka dhigtaano qofkii dabamaryo iyo ku dhaqmaya waxay leeyihiin yaakha itul buyuuta min abwaabiha guriga toos uga soo gal meelo luuqluuq iyo maaragtay dariishado iyo meelo xun maaragtay ha ka tanaagoonin soo ma he waxaa weeye arrinta toos maanta ma arkaysa si la yaqaano oon luuqluuq ku jirin usoo gal nacam waatul buyuuta guryaha uga imaada min abwaabiha irdood macnaa arrin walbaba tooska iyo wejkeeda mashruuca ugu imaada wattaqu llaha ilaahayna ka baqa oo khiyaanaadka iyo dabamaryada iyo wax isdhaadhaafsiiska iyo qujaraabishka waxaasoo dhan ilaahay uga baqa lacallakum waxaa mudantiin tuflixuuna inaad liibaantaan haddii aada arrimaha si fiican uga timaadaan halkaa markay marayso oo alla subxaana wa tacaala haddana jihaadkii baa laga hadlay sababtoo jihaadku markii hore waxau ku bilowday markay saxaabadii nabiga nabiga calay slam saxaabadu ay daciif ahaayeen jihaadka markii hore looma jid looma jidaynin sababtu waxaa weeye awood uma aysa lahayd waxayna keeni lahayd inay muslimiintu ay baaba-aan oo dagaal khayru mutakaafica la gasho dacwada markaa iyadoo markaa dharabteedii ku jirta in lagu duugo taasina de xigmada maa marka hala sabraalo dhah ilaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabidiis ay ma-wi helaan oo dad carabta la yaqaano oo degaan leh oo awood leh ay maaragtay nabiga ay iiwaa iyo dumitaan u sameeyeen oo madiine ahlulmadiina aws iyo khajrad ay dumeen muhaajiriintii ansaartii markaa iskaalmaysteen dadkii hareeraha ka xigay wax soo islaama iyo wax nabigu caleyhi salaatu wasalaam xulafo iyo gaashaanbuur iyo heshiisyo oo la samaystay dee halkaa muslimiintii ay yeesheen manaco meel ilmahooda ku fogeystaan meelay maaragtay isku difaacaan markay halkaas ay marayso ayaa waxaa la dhahay marka gaaladiina ay gardaradii ka deeweyso weli ay weerarka ay ku hayso reer qoraysh gaar ahaan ayaa waxaa loo idmay marka in la isdifaaco udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waxaa loo idmay inay maaragtay difaac ay galaan oy gaalada ay maaragtay iska celiyaan oo qofkii gardaraysta marka marka hore waa loo idmay qofkii markaa soo gardaraysta marka dambena waxaa loo idmay cidda gardarro ku wada in maaragtay ilaa edab ay ka yeelato mithlan bimithli lagula dhaqo marka marxaladii hore taasay ahayd tanna waa marxaladii karo dadka edab darrada wada in maaragtay edab darradooda la joojiyo oo lagu wado ilaa ay edab ka yeeshaan oo dagaalka ay ka joojiyaan waqaatiluu la dagaa dagaalama fii sabiililah ilaaha jidka isku dagaalama fii sabiilillahi waxaa loo leeya waxaa la rabaa qofka markuu dagaalamayo ilaahay jidkiisa inuu ku dagaalo ilaahay darti litakuuna kalimatu llaahi alculya kalimada alle inay kor noqoto amaa hadduu u dagaalamayo xoolo raadsi ama maaragtay ha lagaa sheego geesinimo ama maaragtay yacni qabiilkaagii difaac oo ilaahay darta isa meesha ku jirin markaas qiimo ma laho nabiga waxaa la weydiiyey calayh salatu slam xafi saxiixin ku yaalla xadiid abu muusa alashcariy ayaa waxaa la yihi alrajulu yuqaatilu wuxuu u dagaalamayaa shajaacatan waa geesi halgulad geesinaba ka tahay waaba hoobigiisaba sida cantara muxuu yihi walaqad shafaa nafsii wa adhaba saqmuha qiilu lfawaarisi wayka cantara aqdimi nafteydaba waxaa caafiyo u yihi oo aniga dhaba aan ku caafada bahashu marka inta isku dhacda loo geli waayo ragga ay kala joogsadaan bahasha ay cuslaato ee ragga abdaasha hodhan ay yidhahdaan haya cantara waa maalintaadiiyo soo hormar waaba caafimaadkeega oo dhaha soo ma marka waaba ka helaaba hoobigiisa waa isaga dagaalka ma ahan marka fii sabiilillahi ma marka shajaaca saasaa looga jeeda waaba hoobigiisaba waa nin kale waxaa u dagaalamaha la yidhi xamiyatan yacni qabiilkaaga difaac maaragtay oo xamiyad macna waa ilaalin dadkiisa inuu ilaaliyo yaan qabiilkaaga maanta la dulaynin mid kale oo yuqaatilu riyaa-an geesi waayo halgu yihaaha marka shajaacatan iyo riyaan waa kale shajaaca waxa waaba ka helaaba isaga meesha waaba waxa weeye waxuu ku marqaamayaba ma garan riyaa-ana waa isu soo halgu amaan ammaan doon tanna waxaa weeye qabiilkaaga iyo dadkaaga alla ilaah maanta difaaco oo yaan maaragtay ciddaada yaan la jebinina maanta magaxuma iyosa ku raacin saas way nabigu waxau dhaha calayhi salaa salaam intaasoo dhan badda ku shubay man qaatala litakuuna kalimatullaahi alculyaa fahuwa fii sabiilillah ninkii u dagaalama kalimada alla inay sara marto ninkaasaa jidka alla ku taagan subxaana wa tacaala marka kaasaa marka dagaalka la raa marka waa fii sabiilillah yaada dagaalamaysaan aladiina yuqaatiluunaku kuwa idinla dagaalamayo oo dagaalka idinku hayo walaa tactaduu hana xadgudbinina ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba marka dagaalka marka la dagaalamayo dagaalka muslimiinta yahay dagaal oo hamajia maaha waa dagaal qawaaniin leh dagaal ilmaha la xasuuqaayo dadka aan dagaal ku jira la xasuuqaayo haweenka la xasuuqaayo ma garta xataa hadday gaalo yihiin ma aha suuqyaalka la qarxinayo dagaal hamajia maaha waa dagaal ragga dagaalgaleenka la iska celinayo waa dagaal shariif awal sawma khawaarijtu marka waxay keeneen iskaba dhaaf muslimiintii caruurtoodii bay laynayeen heer waxay gaareen qof miskiina ama haween gaari gadanaysa wax ku gadanaysa intay bamba u rakibaan aleeya hadhow markii cadowgu u yimaado ay ka gataan aa lagu qarxina oo maxaana waa shahiidsiina le waa shahiidsiina ama gaariyo bam soo saarnaa tagsi u kiraysanayaa maanta dhan suu meelaha ula marmarayo wax markoo waayo oo intuu alaabta kakarn inaan maanta ku shahiidsiyaan raba laakin waaba maarata waaba ii qaba weysa bahasha war in kaar qaba adiga haddaad isdilaysa ma idis waa ku shahiidsiinaa kule waa wax diinta ilaahay lagu yaqaano ma aha nacam saa darteed nabigu waxau dhaha calayhi salaam markii asxaabtu la dagaalamen xadiid oo muslim wariyey uqzuu fii sabiilillah jidka alla ku duulo dha qaatiluu man kafara billaahi gaalada la dagaalama uqzuu duula walaa taqullu awal horta wixii gaalada laga soo dhaco ilaa qanimada laga qaybsada khiyaano lama ogolo mooryaanimo iyo bililiqa lama ogolo horta waa dad edablow soo maa walaa taqdiru hana khiyaaninina oo dad ballan iyo mucaahado la lahaa halaynina oo khiyaanaha samaynina soo maa walaa tamthuluu dadkana sarwaji ha ka bixnino qofkii la dilay si xun ha u kala googoynina walaa taqtuluu waliidan ilmo yar yaan la diri walaa asxaaba sawaamici iyo suufiyaalka meelaha isaga jirta oo gaalada weliba waa rawaahibta waayo oon iyaga markaa dagaal aan ka qayb qaadanaynin iyo haweenka waxaasoo dhan lama ogolo nabiga calayhi salatu slam wuxuu arkay meel dagaal dhexdiisa naag ku dhimatay markaasuu yidhi maa kaanat haadihi lituqaatil aada u naxay oo dheh tanoo kale ma dagaalamayn maxaa loo dilaya marka kuwaan intay dadka ilaahay weliba iyagoo muslimiin waxay kuleeyihiin yubcathuuna calaa niyaatihim yubcathuuna calaa ilaaha kusoo bixin adig laakiin yaa kuu dirsa adiga lahi horta marka hore ku yiri kuwii gaaladaha caruurtii wildaantii aan la diidee kuwa muslimiina say ugara u baabi-inaysa soo maa waxaa garanaysaa marka dadkan waxay diin ka yaqaanin lama arko waa dad uun ilaahay subxaana wa tacaala kaar ku riday fahamka ilaahay oo ka qaaday un balaayo uun gacanta ku dhigtay iyo dad uun maaragtay baadiyeysan uun nacam jihaadi afka ka sheeganayaan jihaadkii qawaaniintiisii iyo sharcigu wuxuu u dejiyey iyo aadaabtiisii midna ma yaqaanin qofka la dila iyo qofka la deyna iyo qaabka loo dagaalamo axkaamta ka ratimaysa goormo mashruuce goormaa kale masaalix mafaasidiisa wax ay waxba ka garanayaan maanta ma arkaysa lama arko dad la yacay wey marka sidaa darteed lama ogola maaragtay in geedaha la gooyo in haweenka iyo caruurta iyo shuyuukhda iyo dadka iyagu dagaalka wax habay yaraatee maamula iyo xoog iyo tabar iyo taag laakiin hadday naaga ka dhinac dagaalamayaan waa la dilaya ka dagaalka hadday ku jiraan ama hadday dagaalka ra-yi iyo maaragtay taageero iyo ay ku leeyihiin oo safka dagaalka ay ku jiraan qofka dagaalka isagu wax ku leh isagu dilka waa soo gela laakiin qofba beri aho meelaha iska jooga oo miskiin ah isagu dagaalka kumaxawey lama dilayo ma garan waxaana waa gaala muslimiin iskaba dhaafa muslim asalkiisa ama dhiigu uusan banaaneyn soo maaha marka waay jihaadku dadku magacunba iska maqleen maahane jihaadku fiqhiga iyo axkaamta waa shayga ugu sacabsan waayo qof cilmi iyo aqoon u leh inay iftoodaan ama dadka ay ku hogaamiyaan maahane jaahil haddii loo dhiibo waxaweye fasaadkiisa iyuu faraha ka badina fasaad buu faraha ka badinay waa culimmadaa hagi jirtay dadka axkaamta jihaadkay baran jireen waa loo akrin jiray diintaa la bari jiray waa loo dardaarmi jiray jeeshku markuu duulaaya ninka madaxda waxa xalaasha waxa xaaraamta cidda la dila waa laga reebi jiray marka waxuun iska fawdo ah waxa zamankan un baan maqlaynaa iyo dad maaragtay aan waxba aan garanayn nacam marka alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waqaatiluu la dagaalama fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluun kuwa idinla dagaalamayo dadka dagaalgaleenka idinla daga la dagaal laakiin caruur iyo masaakiin iyo kuwa soomacad ku jira oo laakiin xarbiga ayagu aan waxba aan ku lahayn hadday wax kuwa leeyihiin markaas waxa wey de waa dagaalyahano waa walaa tactaduu hana xadgudbinina in allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba marka aadaabtaasuu leeyahay gaaladii marka iyagu dadka muslimiinta dhiigooda raadsanay u malabsanay ayagu kuwaas naxariis male waxaa la yidhi waqtuluuhum dila oo la dagaalama xaysu qiftumuhum meel alla meeshaad ka heshaan jac ka siiya wa akhrijuuhum kana bixiya min xaysu akhrajuukum meesha idinka bixiyeen ilaan quraysh waxa weeye way la dagaalameen nabiga calay sala saxaabadiisa makay ka bixiyeen weli waa daba taagayihin soo maha kuwaas iyo kuwii lamida oo idin eryanayay shutiga uu qabtaa la leeyahy waqtuluuhum dila oo la dagaalama xaysu qiftuhum meeshaa kasoo gaartaan ood heshaan wa akhrijuuhum ka bixiya min xaysu akhrajukum meeshaad ka bixeen makasoo idinkama bixin adinkuna ka bixiy waana caam waayo marka waxaa dhici karta gaaladu inay yidhaahdaan maxamed wanaagaad faraysa iyo diinta islaamka haddana waxaad leedihiin hala iska dhiciyo gaaladii jihaadkiina dadaa ku dhimanayo saase hadhow waxaa laga yaab dadka caqli gaabta ah inay maaragtay ay ku masabitaan sida haddaba ay sameeyaan ayaguna dagaal kaa daymaayaan haddaad hadda adigu aad tiraado waxbaa iska dhicinan wuxuu ku leeyay balaayo iyo fasaad uu sameynaa oo adiga hadda ma bir iyo gogol xariira maa dhigaysa meel kasta markaa juyuush u dirayaan oo meel kasta ay balaaye ay wax sameynayaan ayagu dadka masankore u daadinayaan soo maaha haddii qofkii hala iska dhiciy yidhahdana waxay leeyihin a ninkan waxaa weye waa balaayo qurayshna xataa saasay dhihi jireen markaasuu ilaahay wuxuu leeyay walfitnatu diinta la iska fitneeyo oo xaqa la isu diido oo qofkii soo islaamaba dil iyo cadaab si aan ilaahay loo rumayn ayaa ashaddu ka daran min alqatli dilka shaki ma lahan jihaadka dhib waa ka imaana muslimiinta dadaa uga dhimanaya gaala dadaa uga dhimanaya xoola waa ku baaba dhibaa ka imaanay laakiin waxaa weeye labada dhibka iyo maslaxada waa la isla fiirina muslimiinta hadday inta hogtaan siday hadda ay yihiin ee meel walba gaalada ay ka shaankuuleyso jeedalka ay la dhacdo ee gabartooda aysan xurmo lahayn oo culimmatooda aysan xurmo lahayn waddanka uusan xurmo lahayn ee la iska banaysto intee qarashay gudanayaan oo dhulkoodii iyo khayraadkoodii iyo quduraadkoodii ayagiina laisku baabiyo fitan la dhex dhigo iyo inay hadda boorka intay iska jafaan ay shutaga iskaga qabtaan oo iska celiyaan yaa u khasaaro badan wax badan waxaa u khasaaro badan in gaalada laisu duleyo laaki hadaad wax iska celiso dadkaagiina waxawey cisow helaya iyagii waa isbadbaadinayaan soo maha gaal hadda markasta ku dayn maayo waan ku gowrgowracaya soo maha marka iyo diintii dadkii laga fidno islaamkii uu meesha ka zuulo marka dhibka jihaad ka imaanaya waxaa ka badan dhibka dulliga iyo gaalada iyo haanada diintii hor istaagto muslimiintii ku ciyaarto xoolihii ka dhacdo gabdhihii kufsato ayagii dhexood intay isku dirto mid badbaade gobol gobol iyo dowlad dowlad iyo qabiil qabiil iyo xisi xis ummadda dhameed ayagu dhegta dhiigga isu darto soo ma laakiin hadday ummadda xataa hime ay lahaan laheyd oo wax iska dhicin lahaayeen waxawaaye ummaddan xataa may isku jeesan isma arkeen gaalada laftooda waay xuruurta maxay u ogaan ajaanib iyo dibadda ku qaadayaan waxay rabaan dadkooda inay ku mideeyaan sababtoo waxay ogyihiin haddayna dabadaasi waxaas lagu mashquulin iyaga hadhow gobol gobol iyo maaragtay jinsi jinsi waxaasi marka waxaa weeye cudurkii annaka nagu soo tuuraan iyaka iska sii fogeyna soo maaha marka iyaga laftooda caqligooday qabaan ma ogtahay adigay kuu diidan yihiin inaad maaragtay wax noqoto ood meel ka soo baxdo laakiin hadii goral maxay istiqdaamsanayaan ilaa qoraysh oo isticmaali jirtay dad wax ma gartaa le waa kana diinta fasaada ka imaanay saasay rabaan inay marka diinta ay ku baabiyeen dacaayadaas waqtuluuhum dila xaysa qiftumuuhum meeshaa ka heshaan wa akhrijuuhum laakiin waa kuwa hadda muxaarabiinta ah wax hadda khawaarijta ay sameynayaan gaal hadda aan dagaal kala dhexaynin ama musta'mana ama maaragtay dowlad cilaaqaad laloo meel iska marayo iska laynayaan taasoo kale maaha min xaysa qiftumu ma aha waa dowladdii marka dowladda islaamka iyada ay maara dagaal isku ogaan oy xarbiyiin ay yihiin wa laakiin qof shacbi asagoo xarigna ma furi karo xarigna ma xiri karo nacam marka aayadaha badana khawaarijta si xunay u daliishata waqtuluuhum dila xaysa qiftuhum meeshaad ka heshaan wa akhrijuuhum ka bixiyaan min xaysu akhrajuukum meesha idinka bixiyaan waalfitnatu fitnada ashaddu ka daran oo diinta la iska fidnayaa min alqatl qatliga iyo dilka oo jihaadka ka dhalanaya fitnadaa ka xun sababtoo kolley mar walba waa la dhiban lahaa laakiin sharaf haddii loo dhinto in badanaa muslimiinta u badbaadaysa cisadoodana waa waa helayaan intii hadda dhimatana sharaf iyo jannay ku dhimanayaan laakiin muslimiinta hadda waxaa weeye gaaladiina waa iska laynaya iyaguna waa isbaabi'inaya gaaladiina iyagoona la jihaadayninoo dulyo oo saana nagta laga taagaya la xasuuqaya ayakiina waa isku fidnaamayno alqaatilu almaqtuul fi naari ay u socdaan marka adduunyana waa seegeen diinna waa seegeen soo ma laakiin doo jihaad ognaan lahaa aakharna waa lagu liibaani lahoo waxay noqon laheyd qatlaakum fi naar gaaladaba qatlaana fi ljanna ay noqon laheyd soo maha adduunyadana manaca iyo sharafaa la heli lahay ummad muuqato ayaa la noqon lahaa nacam marka haddee gaaladiina jihaadkii macne waa ka hadlayn khawaarijtina waa usii daba tirta waa hadlaysa soo maha muslimkii dhaciisii iyo dilkiisii iyo mid uun gaal meel iska marayo musta'mana dilkiisii wixii dhammaabay marka dacaayadii gaaladii iyo wixii dhammaantay u suurageliyeen koley labada marka waxay heshiis ku yihiin khawaarijta gaalada in islaamka marka ay shawahaan oo eber laga dhigo nacam shaki male in khawaarijtu ay maaratay gaalada ushaqeynao shaki male nacam ayagaa dadka waxay dhahaan gaala u shaqeeya laakiin waxaa ku rumoomayay ramatni bidaa-aha fansalla intay cudurkeedu iiga tuurtay iga dhaqaad waa meeshata ay soomaalidu ka yidhahdaan qumay intaada qumay ku dhihino qumay ku tiraahda wallaahi o bilahi iyagaa gaalo u shaqeeya oo diinta maarata duleynaya oo muslimiinta baabi-inaya gaaran ahlu sunnada oo diinta sharafta ka qaaday qofkii beriiga ahaa oo muwaadinka ah oo culummada ah dadkii xornimada iyo sharafta usoo dagaalama cadowga iska celiyana waa kuwa hadda ay mid mid u baabi-inayaan nacam taas wax la ogyaha waa laakiin ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala uu qadaray qofku hadduu khiyaano ku dhaqmo ilaahay inuu kashifo markii hore dadaaba anig waxaa weeye isbuuc markay joogeenba waaba arkayba nimankan khiyaanaadkooda daday adiga dageen laakiin hadda qof walbaba asab waxay ahayd muxuu dhahay ya kacayni shamsi hadda noqdo qof walba hadda waa u jeeda gaar ahaan markay dadkii masaakiintaha iyo maaragtay ardadii mutaqarija markay baabiyeen qof walba hadda xaalkooda maaragtay waa u jeeda nacam waqtulu ahay nacam ilaahay marka wuxuu lehay walaa tuqaatiluuhum ha kula dagaalaminina cinda walaa taqtuluuhum ha ku laynina walaa tuqaatiluuhum ha kula dagaalamina cinda almasjid alxaraam maska xaraamka xataa yaqtuluukum fii xataa yuqaatiluukum fii ilaa idinkula dagaalamaan fa in qaataluukum hadday idinkula dagaalamaan faqtuluuhum la dagaalama kadalika sidaasi jizaa-u lkaafiriina gaalada jasahooda waayo fa in intahow hadday ka joogsadaan fa ina allaha alla kafuurun ku dhaafid badan weeye raxiimun ee naxariista halkan waxaa weeye laba xurmaa jirta xaramka xurmuu leeyahy in lagu dagaalamo lama okolo bilaha ashhurul xurumka ah oo rajaboo gooni u taagan iyo dilqicda iyo dilxija iyo muxaram uu isku xigana ayagana in la dagaalamo ma ogolo millat ibraahima maalka laga dhaxlay soo maaha marka xurmada makaankana waa in la ilaaliyo xurmada zamaankana waa in la ilaaliyo soo maha laakiin ayagu gaaladu hadday xurmada ilaali waayaan haddee gacanta hogan maysida waa layska dhicinahaye haddaysan iyagu xurmadii zamaanka aysan ilaalineynin oo bilihii oo ashuru xurumka ahaa ama xurmadii makaanka aysan ilaalineynin waa layska dhicinaya soo maa saa darteed nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii sulxulxudaybiya intayna dhicin oo soo cumraystay oo bilo xaram ay tahay cumradii waa ka hor istaagaan dagaal ay kuqinay ku qaadaan ay damceen haddana nabigu caleyhi salaatu wasalaam bal maslaxou iska ogolaaday bal intii maslaxa la heli kara waa iska ogolaaday laakiin cusmaan markii uu dirool waxaa faaftay in cusmaan la dilay caleyhi salatu sla ay ku tacadiyeen markaasuu nabigu caleyhi salaatu salaam saxaabada uu la mubaayacooday inay nimankaa la dagaalamaan ilalmowt marka low hadday dili lahaayeen oo xurmada makaanka iyo xurmada zamaanka ay ku tacadin lahaayeen wuu la dagaalami lahaa nabiga caleyhi salaatu salaam laakiin maadaama cusmaan inay aysan dilin ay boon noqotay inay dileen ooy sulux ay usoo dhigteen markaas nabigu sulxii waa uu ka aqbalay maadaama zamanka xurmada lahaa la ixtiraamayo makaankiina la ixtiraamayo taas oo kale wey sidaa darteed nabigu caleyhi salaatu salaam waxau dhahay wax heshiisa oo xaramka ay ku xurmeynaan hadday ii keenaan waa ka qaadaya marka de waa kuwii heshiiska keenay oo yiri toban sano aan heshiino sanadka soo dambana soo cumreey sanadkaan maanta ma arkaysaa iska noqda wahaakada heshiiskii daahirka aada mooday inuu muslimiinta uu dhib ku ahaa laakiin markii dambe ilaahay subxaana watacaala uu fatxi weyn iyo nasri oo maanta uga dhigay saa darteed nabigu calay sl wuxuu yihi ina hada albaled xaramahu allah yowma khalaqa asamaawaati waalard beledkan oo xaramka ilaaha xarimay fahuwa xaraamun bixurmati illahi ilaa yowmi alqiyaama qiyaamo ilaa laga gaaro ilaaha xarimay in la dagaalamo lama ogolo walam yuxalla lii ilaa saaca yaxilla lii ilaa saacatan min nahaar xalaalna iima noqon hal saacad waa markuu maka uu qabsanayo markaasna ayagaa ballankii ka baxay heshiiska hadday heshiiskii ku joogi lahaayeen nabiga ma soo weerareen iyagaa heshiiskii ka baxay ma garad marka wa inahaa saacatii haadihi wa inahaa saacatii haadihi xaraamun bixurmati illahi ilaa yowmi alqiyaama hadda waktigan aan la joogo markii maka la qabsaday oo arrintii dhammaatay dagaalkii haddeertaan la joogo waa xaaraam u dha xurmadeena waa soconaysa idan xurmada waa la qadarinayaa makaanka zamankana waa la qadarinayaa amaa hadday gaaladu ay xad gudbaan haddee waxaweye gacan loo hagoogan maayo maa qofku inuu xurmo uu kaaga faa-iideysto oo asagii uu ku dulmiyo adigina aad u hagoogato maaha soo maa hadduu asagoo xurmo ixtiraamo isagun ixtiraam maanta ma arkaysaa malaha sidau nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qof hadduu qof qaniino oo gacanta kasoo dhifto ilkiisu kasoo dhaca waa hadurowdha sababta ma wuxuu kaaga tega intaad gacantiis ka bashuuqsato inuu maaragtay adigaa iska cunti may qofka saa-ilka ama qofka kusoo weerara hadduu xataa dhiiggiisu muxtarim yahay hadduu mar kusoo weerara waa iska celin kartaa adig man qutila duuna maali fahuwa shahiid nacam haye ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala hay walaa tuqaatiluum halala dagaalaminuna cinda almasjid alxaraam masjidka xaraamka agtiisa xataa yuqaatiluukum fiihi ilaa idinkala dagaalama fa in qaataluukum haddii idinla dagaalamaan faqtuluuhum la dagaalama kadalika kaagaasina jazaa-u lkaafiriina gaaladaha jasahooda waay fa in intahow hadday ka joogsaan marka idabdaradii oo heshiis u iishaan ama kufrigii ka joogsadaan fa ina allaha alla kafuurun ku dhaafid badan way raxiimun ee naxariista ee markaa adinkuna ka joogsado ilaahay lama dhahayo ma dhahayo qofku intaasanoo soo dambaabaya toobad ka aqbali maayo ilaahay dembi u dhaafa lama weyna dembi kasta qofka hadduu ka toobad keeno u toobad ka aqbali karaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmatillah ka quusanina ina allaha yakfiru dunuuba jamiican dunuubtana ilaahay wuu dhaafaa inahu huwa alkafuur raxiim markaasu haddana ilaahay wuxuu leeyahay waqaatiluuhum la dagaalama gaalada xataa laa takuunu ilaa aysan ka ahaanin fitnatan wax shirkiya wax diinta hor istaaga dacwadeed iyo faafitaankeeda ilaa laga waayo oo gaalnimo laga waayo oo diinta wax hor istaaga laga waayo qof aan diinta laga fidnayn la dagaalama oo wayakuuna diinu hoggaansanka u ahaado lilaahi ilaahay u ahaado subxaana wa tacaala fa in intahow hadday ka joogsaan marka oy diinta haa ha hadday ka joogsaan marka diinta hor istaagooda falaa cudwaana cadowtinimo ma ahaanin ilaa cala aldaalimiina daalimiinta ma ahaanin ayadana waxay sheegaysaa waxaa la rabaa jihaadka horta sideeda waxaa loo jideeyey waxaa weeya marna waa dafci oo cadowga la iska weeraro marna waxaa weeyaan diintan waxaa la rabaa inay faafto qof walboo diintan caalamka qaadan lahaa qof hor istaagoo may ma islaami karta inaan ina inaysan jirin ilaahay diintiisa qofkaa loo kala dhexbaxo marka dadka lala dagaal waxbaa dadka diinta fitnaynay amaa hadday jizye ay dhiibaan oy ogolaadaan axkaamta daahirka inay ku socoto waa laga aqbalaya laa ikraha fi ddiin sababto jizyada sida saxiirka ahlu kitaabka waa laga aqbalaa majuusan waa laga aqbalaa sida aan soo sheegnay culummada qaarkiisa ku tagtay imaam maalik iyo xataa mushrikiinta waa laga aqbala hadday dhaa anagu jizyaan dhiibaynaa islaamka axkaamtiisa ma garad markii hadda ilahay nahno islaam laakiin hadda anagu waa axkaamta daahirka hanugu socdo waa laga aqbalaya marka laa ikraha fi ddiin qofka diinta lagu qasba lakiin maxaa loo dagaalama dadkan diinta laga fitnaynayo islaamnimada laga hor istaagayo oo adduunkana cibaadada ilaah laga hor istaagayo aakharana jannadii waxaa la rabaa xijaabkaas in laga wareejiyo marka ilaahay wuxuu leeya subxaana wa tacaala la dagaalamada gaalada ilaa dadka diinta wax ka fitneeya oo shirki iyo balaayo ku xambaara laga waayo oo diintu ay hogaansa dadku u hogaansamaa marka qofka uu khiyaar u leeya qofkii raban ha islaamo kii kalena oo markaa axkaamta daahirka ee maarata ku diroorto wax fitneynaya la waayo nacam saxaabada iyo nabiga caleyhi sl muslimiinta saasay u dagaalamay laakiin mar dambe waxaa dhacday dad fitnadii jihaad ku magacaabay oo la waa jihaadaynaa laakiin waxay u dagaalamaan xataa takuuna fitnatun wayakuuna diinu ligayr illah ilaa fitno ay ka noqoto oo diintana cidaan ilaah ayn loo hogaansamay u dagaalamaya sida ahlulfitanka iyo khawaarijka arrintaan maanta aan u jeedino ibnu cumar wuxuu ku dabaqay dadkan hadda khawaarijtan maanta aan u jeedno dad xoogaa ka roon oo weliba iyagu kursidoona hadda sunnadii aan ka tegin laakiin xoogaa kursidoonnimo ay ku jirta bal xadiidkan bukhaari iyo ay wariyeen xadiidkaas maanta ma arkaysaa bal fiiriye ibnu cumar radi allahu canhu ayaa loo yimid sida bukhaari ay wariyeen nimanaa u yimid ataahu rajulaani fii fitnati ibni zubayr ibnu zubayr markii ay cabdilmalik bin waraan iyo isaga isdagaalamayeen oo khilaafada lagu dagaalamay ibnu zubayrna waa saxaabi laakiin cabdullahi bnu cumar raalli kama uusan ahayn in maaragtay dagaal oo loolan oo madaxnimo loola loomayo in muslimiinta lagu dhex baabi'iyo ma uusan jecleen markaasi waxay ku yidhahdeen fa qaala ina annaasa qad duyicuu dadkii waa dayacmeen koox xagga u hogeysatay koox cabdilmalik bin waraan u hiilinayaan qolo ibnu zubayr qolo xaggaas qolo mukhtaar ibn abi cubeyd athaqafi oo jiniya qoloba meel u seexataa wa anta ibnu cumaraa tahay wa saaxibu rasuuli llahi sal alla alayh wasalam aabbaha waa cumar waa saaxiibkii nabigana waa tahay muslimiintana meel fiicanaa ka joogtaa famaa yamnacuka an takhruj inaad adigu dhinacaaga intaa koox ka arursatid aqashta ka geshid oo adigana aad dhinac aada ka atooraysid yah maxaa kaa reebay adaaba haboor dadka dhan baa kusoo raaci lahaaye adaa lagaa dambayn lahaa laakiin waa fitna waa yaqaana ninkii dhex gala way la gilgelinay qaala yamnacunii waxaa iga reebaya fiiri ana allaha alle xarama dama akhiihi walaalkii muslimka dhiiggiisoo xarim marka kursi inaan gaarana oo madaxa noqdana aniga dhiig ma u daadinaayo dadka culummada caaya waa mutaqaacisiin bal ha ogaadeen ibnu cumar calaa dariiqatiyaa lagu socdaa insha allah allahku nagu socosiiyey qaalaa waxay dhaheen alam yaqul illahu soomadhin waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna dagaalama ilaa fitno aysan ka ahaanin fitno ay ka dhammaato ha haddaan idin fahmo bulahay fa qaala wuxuu dhahay qaatalna annaga haddaan saxaabadii aanhay waan la dagaalnay xataa lam takun fitna ilaa fitna laga waayo quraysh iyo carabtii dadkii diinta lasoo maaragtay dagaalami jira aan ka dhammayno oo ruum iyo furus aan cagta aan maaragtay dhidibada aan u siibno aan maaragtay udbaha u siibno oo diintu ay ka xoogeysato aan dagaalno o dhah soo maahan naxw qaatalnaa xataa lam takun fitna ilaa fitna la waayo wa kaana addiinu lilah hadda waqtiga cusmaana waxayd waqtiga islaamka intou faafay oo ilaa halkaasna andalus dhulkan islaamka kusoo socdo halkaas barina shiine iyo ruushkaba lagu dhow yahay ahayd dhulkan iskaba dhaaf bari dhexe iyo halkaan oo dhan iyo dhulkan waaweyn oo la yaqaano adduunkii dhammaa isku furmo annaga heerkaasaan gaarsiino o dhan adinkana waxaa rabtaan saad lafalaf iyo mid isdagaalamaysaan inaa muslimiinta aada cuntaan cuntaan cuntaanna meel yar ay kusoo aruuraan wa antum turiiduuna wa antum adinkana turiiduuna waxaad doonaysaan an tuqaatuna dagaalatan xataa takuuna fitnat ilaa fitna la yimid wayakuuna diinu ligayr illahi u noqdo hadda nimankan hadda wada wadaawada isku hayta wadaadada marka hore maxkamaday asaaseen saddex qolay u kala baxeen waa issii dagaalameen haddana waa sii kala farcamayan sidii la sheegayo sooma ilaa hadda ummaddii ay ka baabi'iyaan wadanka calibaysan intay ka dhigaan addiinu ligayra wadankii dhamaayo madax walna waxay dhahay dad mujrimiin oo murtadiin aan la dagaalamin oo cilmiyiin oo calankii gooye balaa balaayo iska dhigay ay maxay hayeen marka laa wadan ma xafidin walaa diin ma xafidin walaa dad ma xafidin wadankii dadka ka dhamaaday rabaan gaalada inay ku saldaan sooma warka ibnu cumar zaada cuhmaan ibnu saale wuxuu ku ziyaadiyey ana rajula ataa ibnu cumar u yimid faqaala yaa caba cabdiraxmaan maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa an taxuja caaman sanad inaad xajiso tactamira caaman watadruka aljihaada fii sabiili illah jihaadka wuxuu ka wadaa midka muslimiinta dhexdeeda waqad calimta waana ogtahay maa raqaba allahu fiih ilaahay jihaadka soo ugu tirtirsiiyey ibnu cumar maaha jihaadka gaalada wuxuu diidayo faqaala ya bna akhi bunya alislaam calaa khams aliimaanu billahi wa rasuulih wasalawaatu alkhams wa siyaamu ramadaan wa adaa-u zakaati wa xaju lbeyt horta taas xaj ha igu ceebeynayo arkaanta waaweynu ka mid yahy jihaadkuna marka waa fardu kifaaye marna fardu caynu noqdaa jihaadka gaalada amaa midkan muslimiinta dhexdiisa waa de waa fitnow leeyahy qaaluu waxayna ya abaa cabdiraxmaan alaa tasmacu maa dakara allahu fi fii kitaabi wain daaifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma fain baqad ixdaahuma cala alukra faqaatiluu alatii tabqii xataa tafiya ilaa amri illah sow ilaahay ma dhihin qolada gardana la dagaalama sow ilaahay ma dhihin waqaatilum xataa laa takuuna fitna marka adda marka lala dagaalamayo waxaa weeye waa markii qoladan la xasmi karo qolada baaqiyada markii la xasmi karo laakiin haddaan la xasmi karin oo qolo walba inteeda uu xoogaas la eg tahay in maslaxo lagu dhameeyo qaala facalnaa calaa cahdi rasuulillah waa sameynay wa kaana islaamu qaliilan dadku islaamku waa yaraa fa kaana arajulu wuxuu aha yuftanu fii diinihi diintisaa laga fitnan jiray markaas soo maaha imaa qataluuhu way dili jireen wa imaa cadabuuhu way cadaabi jireen xataa kahura alislaamu islaamku ilaa uu ka bato falam takun fitnatan oo fitna la waayo qaala saas anagu u dagaala laakiin hadda waxa socdo uu leeyahay waxa weeye waa inaad diinta baabi'isaa qaala wuxuu dhahay famaa qowluka fii caliyin wa cuhmaan cali iyo cuhmaan maxaa ka leedahay cali iyo cuhmaan laba u kala qaybsanta shiico nimanka la yiraahdo waxa weeyaan calina maanta ma arkaysaa hade waxay ka dhigayaan inuu nabigaba ka fadli badan yahay ama ilaahya cuhmaanna waa caayaya khawaarid nimanka la yiraahdo cali iyo cuhmaan labadaba waa caayaya bani umayana cusmaanna cirkay geenayn calina waa lacnadi jiray soo mashaakil soo maha soo maha waa markii ninka saxaabiga si cusmaan ilcan abaa turaab a dhah markaasu ma lacnada dhah waaba magacoo kunyada uu jecel yahay nabigaaba ku magacaaba calayhi salaatu salaam marka waa tadaruf qola cali lacnadiisa ay ay ay cibaado ka dhigay qolana cusmaan lacnadiisa qola labadii waa isla wada caayeen khawaarij oo labadi waxay kuleeyihin faasiqiin iyo muctasilada oo kale iyo soo maha bani umayana cusmaan cirkay geynayaan calina waa lacnadaya shiica cusmaanay lacnadaya cali waxa weeye nabigay ka dhigaya khawaarij iyo muctasila labadaba waa lacnadeen ahlu sunna waa kana labadaba waa waa u duceynayan wuxuu dhahay amaa caliyu ha wuxuu dhahay amaa cuhmaan fa kaana allahu cafaa canhu cuhmaan ilaaha cafiyey maalintii macnaa wuxuu ka wadaa maalintii uxud dadkii xoogaa maaragtay baqdow ku jira marka ilaahay wuu cafiyey walaqad cafa allahu canhu ma garan marka ilaahay markuu cafiyey wa amaa antum fakarihtum an yacfuu canhu adinku waxaa rabtaan dembi in kiis lagu qaado cafiga ilaahay u diidantihin nabiguna waxau dhaha calayhi salaatu salaam jeyshulcusra markii uu nafaqeey jeyshkii qastua u socday maa dara cuhmaan maa facala bacd wax dambou sameey wax ma ka dhibaayaanba kanaa miisaankii sii rajaxay khalaas khaatimo xoomaba ku dhimanayaba ilaah khaatimihiisa wanaajiy wa amaa cali fabnu camu rasuulillahi wakhatanihi waay waa ibnu camkiis waana waxaa waaye waxa inankii gabadhiisa qabay waay gurigiisina waa kanoo dhahay nabigu isagoo raalio kanin sida cumar uu yiri lixdii shuurad ahayd oo soo soco wuxuu dhahay nabigu lixdan isagoo raalli aho kanin adinkana marka balaada rabtaanu leey meel aan wax jirina wax ka raadinaysaa marka waxaa weye meel cilaahu ku dira runtii fitnadaanoo kale waa ay qabatay nin xoogaa ku dhex jiray fitnadahan hadda maxkamada iyo waxa dambe oo kala qaybsaday an xoogaa aqoon ku tuhmaayay aan kala teliyy waxaa idhi niyahow aqoon badanaad leedahay cilmulxadiid cilal maasha allah ilaa aqoonu ku siiyey nimankan waa ujeedaan an horta inay khawaarijina u arkaan markaas waxaa two thousand sevenki markii amaxaaro wadanka qabsatay dad badan dubay iyo aan isugu nim an nimankaana khawaarijaan u arkaan midda kale cilmi ka akrisa maayaan i nimankan dhiig islaameed ay rabaan maahane cilmul cilal axaadiid ka akrisan maayaan walaalow dadku maanta cilmigaa u baahan yihiin nimankaas ka dhex baxo waxaan hadda ay wadaanna wax ka imaan maayaan ummadda halgamaysa maxaarida la halgamaysa ha laakiin nimankaas ma u malaynaya khayr inuu ka imaan isaga dhexba diintaada ummadda bar mama midha waa loo baahan yahay bal adigaa lagaa rabaahu yiri inaad maaragtay arrimahan aada wax ka qeyb qaad dhowr goorig waxaatin jiri ani waxaan i shaqo kalaa ii taallaan iri oo dadkaas xarafkaan barto inaan gaarsiiyo aniga baabkaas ma gelaayo marka ilaahay subxaana wa tacaala xaqaha nagu sugo subxaana wa tacaala nacam marka alla wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waqaatiluuhum la dagaalaba xataa laa takuuna fitnatun ilaa fitno uusan ka ahaanino wayakuuna diina u ahaado lilah diintoon ilaahay u ahaato fa in intahu hadday marka ka joogsadaan gaaladii oo cudwaanka ay ka joogsadaan oy ama toobadkeen ama muslimkii dhibka ay ka daayaan oo sharciga ay usoo khuduucaan falaa cudwaana cadowtinimo ma ahaan iyo la dagaalan ilaa cala adaalimiina daalimiinta qofka hadduu dulmiga oo kasoo noqdana dhib ma laha halkaa markay maras ilaahi wuxuu leey subxaana wa tacaala wa anfiquu bixiya fii sabiililah ilaah jidkiisa wax ku bixiya ha ashhru lxaraamu bishahri lxaraami walxurumaatu qisaas ashahru lxaraamu bilaha maanta ma arkaysaa xurmada leh bishahri lxaraami bilaha xurmada leh ha loo gooyo macna waa maxay hadday bil xurmale idinku taxadiyaan waxaa weeye jawaabteedu waxaa weye adinku inaad bisha xurmada le aad ku aad aad ku tacadisaan ee maahan waa u haboogana oo maarata dhulkan isu dhiga ma ah walxurumaatu xurumaadkuna qisaasu waa laysku qisqaasanaya hadduu qofka xurmadaada uu kaa qarriyo uu ku ixtiraamaayo adigana tiisaa qarinayna qaniyo qaniyaa kaa fujisaydha soo maha marka waxaa weye ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta gaaladii isu duleeya ma dhihin waxaa leeyahay hadday tallaabo idin qaadaan u qaadaan le iska celiyo ashaaru lxaraam bisha xurmada leh bishaari lxaraam bil xurmale ha loo goynay macnaa tacadiga oo shahrulxaraam lagu uu kugu tacadiyo jawaabteeda waxawaay inaa iska dhicisid waay walxurumaatu xurumaadkuna qisaasun waa laysqisaasaya oo macnaha shayga xurmada leh oo maalku xurmau leeyahay makaanku xurmau leeyahy naftu xurmau leeyahy qofka haddou xurmada uu ku tacadiyo asigana waxaa weeye waa in laga jeebo waayo oo laga gooyo waay ee faman ictadaa calaykum qofkii idinku tacadiyo idinku xadgudba factaduu calayku xadgudba macnaa midaan dambe ictidaa maahan ee waxawaaye waa jazaa bilmithli laakiin ictidaa maxaa loogu magacaabayaa soo maaha waxaa loogu magacaabayaa waxaa weeye calashaan waxa uu sameeyey wax lamida in maaratay faraha laga saaro faman ictadaa calaykum qofkii idinku tacadiye factaduu calayhi ku tacadiye bimithli ma ctadaa calaykum wuxuu idinkugu tacadiyey waataqu llaha ilaahayna ka baqo waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle maca almuttaqiina muttaqiinta ula jiro aayaddan sidii mufasiriinta jita wuxuu kusoo degtay sulxulxudaybiya oo sanadkii hore waa kuwii u diiday nabiga caleyh sala saxaabtiisa inay cumraystaan ay yidhaahdeen sanadka dambe marka soo noqdo soo ma sanadkii dambe ayay marka ay cumraysteen haddii laakiin ay la dagaalami lahaayeen ama sanadkii hore ama sanadkan dambena ay la dagaalami lahaayeen ayakun waa la dagaalami lahaayeen marka waxaa la yidhi hadday maaragtay idinku tacadiyaan hadda u hogamaysaanoo maanta ma arkaysaa maaragtay gacanta hagoogan maysaane waa iska dhicinaysaan baa layidhi ashahrulxaraami bisha xurmadale bishahrulxaraam u go-anta oo macnaa w hadday bisha xurmadale ay ku waxun ku sameeyaan adinkuna uga jawaaba waayo sababtuna waxay walxurumaatu xurumaadka macnaa waxa xaaraam qofka ka qofka kale qisaas waa las qisaasanaya hadduu adiga dharbaaxyo ku dhufo tiisa kale ku dhuf hadduu kula dagaalamo tiisa kale iska celi wa soo maa qaniya qanijaga kaa fajisan wa sababto a qofka waxaa jira dadka sufahada dad waxaa jira yacni mandiqul quwa wax kale maan aan wax kala aqoonin qofkaa marka loo haboogan maayo waa laska dhicina haddii kale oo sharcigu haddowna far lahayn iska dhicin qofka daalimka hadda waxay dhici laha afar tuug oo kale adduunyada o dhan inay maaragtay ay iska maamulato waxay rab dad ka sameeyan gabdhaha iska kubsadaan maaragtay xoolaha iska dhacaan bay noqon lahayd laakiin dadka daalimiinta gacantooda in la iska qabto nacam faman saa darteed marka faman ictaa calaykum tii horay fasiraysaa oo waa maxane bilxurmada leh bilxurmo leh ayay maaragtay u dhigantaa oo say ugu sameey xurumaadkuna waa qisaas macnaheedu waxaa weeye faman ictadaa calaykum qofka idinku xadgudba factaduu caleyh isagana ku xadgudba bimili ma ctadaa calaykum sayin kugu xadgudbay laakiin ha dhaafsiinina wataqu llaha ilaahayna ka baqa waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle maca almuttaqiina muttaqiintuu la jira waxaad arkaysaa shay kastaba sharcigu taqwa la xariiray xataa jihaad adoo qofka muctadigaa iska dhicinayo haddana taqwo alle inaadan ka fogaanin oodan xadgudbin oodan markaa aadan seeragoys aan noqonin intaasaa noo joogad suurat albaqara hadda lama dhaqaajin karo waxaa weeye axkaamtii iyo cilmiga ka buuxa cilmigiina lagama tegi karo marka insha allahu tacala wasala wasala alaa maxamed